waa hagaag halkaad weli nagala socotaan wadaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington haatanna waxaad dhegeysata dhegeysanaysaan barnaamijkii martida mikrofonka nuur xasan nuur nuur bukhaari ayaa inoo haya
barnaamijkeenna toddobaadkan waxaa marti ku ah xokeeyaha guud ee ururka saxafiyiinta qaranka soomaaliyeed ee loo soo gaabiyo nusoj maxamed ibraahim nuur macalimu macalimu kusoo dhawow barnaamijka toddobaadkan gaar ahaan shalay waxaa adduunyada iyo soomaaliyaba looga dabaaldegay maalinta saxaafadda xurta ah marka maxaan ku tilmaami karnaa waqtilxaadirkan xaaladda saxaafadda xurta ah ee soomaaliya
aad iyo aad aa nuura u mahadsan tahay runtii soomaaliya sida laga warqabo waxay ka mid tahay meelaha ugu adag ee weli uu suxufi ama weriye uu ka shaqeeyo waxaana ugu wacaan maaragtay xagga amniga iyo heerka shaqada iyo dhammaan maaragtay xaaladaha ay wariyaashu ku shaqeeyaan darteed marka waa ad og tahay in inta badan wariyaashu ay la kulmaan tacadiyo kala duwan qaar baa la xiraa qaar baa maaragtay jirdo loo geystaa qaar baa shaqadooda laga horjoogsadaa xarumaha mararka qaarkood la galaa waxaasoo dhan waa maaragtay waxyaabaha keenaya in soomaaliya weli ay ka mid tahay dalalka inta badan wariyaashu ay kala kulmaan tacadiyada oo uu safka hore uga jiro marka xaaladdu maaragtay marba marka dambeeya way soo hagaagaysaa marka la barbar dhigo sidii sanadihii hore ay ahayd markasta fahamka dadka iyo fahamka maaragtay nidaamyada duuliga ee samaysmaya ayaa keenaya in xoogaa xaaladdu ay mar walba soo hagaagto oo hoos u dhaco xariga tusaale ahaan maaragtay sidii beri uu ahaa sanadkii hore sanadka soo maarata ka dambeeya ma noqonayo marka hadday ahaan lahaayeen dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada intuba waxaad moodaa in fahamkii xagga maaragtay uu soo kordhayay saxaafadda inkastoo madaxda mararka qaarkood ay ku celceliyaan inay ka go-an tahay in madax banaanida maaragtay saxaafadda ay tahay diikama dhibcaan haddana weli mararka qaarkood tacadiyadaas way dhacaan waa gartay marka waxaa sheegtay in sanadihii lasoo dhaafay marka loo fiiriyay sanadkan aada moodo in uu dhanka madax banaanida iyo guud ahaan fayqabka saxafiyiinta iyo warbaahinta ay ka wanaagsan tahay maxaa keeni karaa ayaad is leedahay arrimahaas hagaagaas
aada iyo aad horta waxaa jira shaqooyin badan oo la qabtay waxaa jira adoo ka shaqeeya sidii maaragtay waxaan la yidhaahdo habka ammaanka wariyaasha ama safety mechanism oo hay-ado ayaa ka shaqeeya oo i m s ay ka mid tahay oo maaragtay waxaa jira maaragtay guddi la dhisay oo suxufiyiinta iyo wasaaradda warfaafinta iyo ururada bulshada rayidka ay ku midaysan yihiin oo la dhisay sanadkii hadda aanu kasoo gudubnay labada kun sideed iyo tobankii oo aan horey u jirin hay-adda la yidhahdo free press unlimited oo bayskeeda uu yahay ama fadhigeeda uu yahay dalka netherland iyadana howlo badan ay ka qabatay oo xataa ururka saxafiyiinta qaarkood ay qayb ka ahaayeen oo dalkao dhan laga qabtay oo in maaragtay peace council waxa la yidhaahdo iyo golayaal ammaanka wariyaasha ka shaqeeya oo ay dowladda iyo cid kastoo maamula iyo maaragtay saxufiyiinta iyo hay-adaha xagga cadaaladda ka shaqeeya ay qeyb ka wada yihiin marka shaqooyin badanaa socda inkastoo weli ay maaragtay wixii aanay dhammaanin oo tacadiyadii dhibaatadu ay sii socoto haddana waa maaragtay waa arrin aada muhiim u ah warbixinta uu ururka saxafiyiinta qaranka soomaaliya ee aada madax u tahay adigu aada soo saarteen shalay oo aad kusoo beegteen maalinta saxaafadda madaxa bannaan ee caalamiga ah waxaad ku xusteen tacadiyadii loo geystay saxafiyiinta iyo guud ahaan warbaahinta soomaaliya sanadkii aanu kasoo gudubnay marka dhegeystayaasha maxaad arrimahaas ugu faahfaahin kartaa
aada iyo aada runtii warbixintu waxa ay dabooleysay oo ay ka hadlaysay bishii may may sanadkii lasoo dhaafay ilaa iyo hadda maydan hadda la joogo maalinta saxaafadda oo loo dabaaldego tacdiyadii iyo xadgudubyadii ay la kulmeen wariyaasha runtii ilaa afar wariye oo soomaaliyeed ayaa lagu dilay dalka soomaaliya meelo kale kala duwan lagu dilay kuwaasoo maaragtay loo bartilmaameysaday wax la xiriira shaqooyinkooda waxay ahaayeen kuwo wariyaal dhalinyaro ah oo weliba xirfadda muddooyin dhow kusoo biiray laba kamid a maaragtay midna muqdisho gudaheeda lagu dilay midna maaragtay dibadeeda laba kamid a muqdisho lagu dilay waad garan kartaa marka mid kamid ah dadkaasi wiil dhalinyaro ah isagoo kamiradiisa watoo shaqo kasoo laabtay meel xamar jijab u dhow beerta nabadda iyo nin askari ah uu xabad ku furay oo booliska ka tirsanaa nasiib daro ninkii lama qabanin ilaa iyo hadda waqtigan hadda aan kula hadlayana qofkii maaragtay dembigaa geystay lama hayo marka waxaad fahmi kartaa in tacadiyada dadka geysanaya xataa mararka qaarkood ay baxsanayaan inkastoo taa keliya aanay ku koobneen wariyaasha oo magaalada dembiyada ka dhaca oo dhan ay sidaas oo kale maaragtay ay ay yihiin oo dadka inta badan dhibaatada geysta markay wax sameeyaanba ay baxsadaan waxaa kaloo jiray dad iyagana maaragtay toddoba qofood gaaraya oo dhaawacmay sanadka lasoo dhaafay oo wariyaal waaweyn ay kamid ahaayeen waxaa kamid ahaa ismaaciil sheekh khaliifa oo ah wariye caan ah oo soomaaliyeed maaragtay hidaad madax u ah gaarigiis ayaa waxaa loogu xiray waxyaabaha qarxa ilaa haddan aan kula hadlayana weli maaragtay saameyntii ayaa hayso oo dibkaasuu kasoo gaaro ilaa hadda guriga kama soo bixin marka wariyaal badan oo wax mar walbaba dhibaato tacadiya ay la kulmaan ilaa sagaal wariye ayaa markaa dhaawacyo ay soo gaareen warbaahinno ayaa maaragtay la weeraray sanadkan horaantiisii allah u naxariistee waad og tahay daahir salaadaya waxa uu ku dhintay qaraxii ka dhacay tiyaatarka agtiisa waxaa kaloo jiray dhacdo kale iyadana dhawaan dhacday oo universal t v ay ciidamo galeen marka mar walba way dhacaan maaragtay waxyaabaha la xiriira tacdiyada laakiin taa waxaa barbar socday markan in lafteeda dawladda fahm ay samaynayso waxaa jira laba wariye oo inta darbaduub loo xiray magaalada maalin cad maaragtay askar ay ku xadgudbeen nimankii sidaas ahaa waa lasoo qabtay maaragtay waa markii ugu horreyso askar dad tacadi wariye ugeysatay lasoo qabtay waa la keenay mudda maaragtay xirnaayeen markii ay arkeen askartii maaragtay wariyaashii iyaga ayaa doortay inay iska cadfiyaan iyadoo maaragtay qorshe uu yahay in maxkamad lasoo saaro marka waxaa jira isfaham yaroo xagga maaragtay soo kabasho iyo soo ogaasho dadku ay dawladdu ay soo kordhinayso ama dawladdu ay soo fahmayso ahamiyadda ay leedahay saxaafadda dhinacyada maamul goboleedyadana sidoo kale runtii marka la barbardhigo sanadihii ay ahaa jireen fahamkoodu aad ayuu u kordhay markaad fiiriso habka ay ula falgalaan wariyaasha
waa gartay macalimo marka laga soo tago inaad diiwaan gelisaan tacadiyadaas loo geystay saxafiyiinta soomaaliya nusoj muxuu tallaabo ah uu qaaday si maaragtay wax looga qabto kuwa tacadiyada u geystay saxafiyiinta
aada iyo aad runtii annaga waxaan nahay hay-adda keliya u dooda wariyaasha ee had iyo jeer maaragtay xaaladooda ka warqabta ee mar walba gobolada dalka iyo guud ahaan caasimada si dhow u fiirisa waxyaabaha wariyaashu ay la kulmaan runtii waxaan tababar u samaynay si aan aqoontooda sare ugu qaadno ku dhawaad saddex boqol oo wariye oo ku kala baahsan dhammaan maaragtay maamul goboleedyada ama dowlad goboleedyada soomaaliya oo dhan min garowe ilaa iyo kismaayo magaalooyin kala duwan oo maaragtay ayaa wariyaashu tababaro loogu sameeyey sanadkii lasoo dhaafay kuwaasoo maaragtay la barayay xirfado aqoontooda iyo xaqooda ay ku garan karaan si ayaga laftoodu ay maaragtay uga badbaadaan dhibaatooyinka iyo inay xadgudub sameeyaan waxaad ogtahay wariyaasha qaarkood marka ay wax dhacaan meeshii ay wax ka dhaceen ayay u cararaan qaar ba qaraxyada maaragtay qaraxyo kale la kulma marka naftooda laftooda maaragtay wax qayb ay ka ahaayeen maaragtay aqoon darida iyo deganaan la-aanta xaaladda sida ay u saameysay marka runtii qayb ayaan odhan karaa waa maaragtay wax badan ayaa iska bedelay fahamkii wariyaasha shaqo fiicanna maaragtay waa la qabtay waxaan rajaynaynaa in hawlahaasi ay sii socon doonaan wariyaasha soomaaliyeedna ay gaari doonaan meel ay maaragtay la barbartamaan wariyaasha kale dunida waxaa kaloo jira iyadana xeerkii saxaafadda oo socday oo hadda aan rajaynayno baarlamaanka soomaaliya hor yaallaa aan ka codsanayno baarlamaanka soomaaliya inay arrintaasi maaragtay sida ugu dhaqsaha badan ay sharcigaasi dib u eegista lagu sameynayo ay fiiriyaan si soomaaliya ay u hesho xeer saxaafadeed oo madax bannaan islamarkaana damaanad qaadaya xorriyadda saxaafadda iyo xorriyadda hadalka waa gartay marka macalimo maadaama aad soo hadal qaaday xeerka saxaafadda soomaaliya waxaa jirtay cabasho aad ka keenteen oo saxafiyiinta gudaha soomaaliya ay ka keeneen qaar ka mid ah qodobada xeerka saxaafadda marka arrintaasi ma la idinkaga jawaabay xaggeyse maraysaa
aada iyo aad xeerkan markii hore ayaa maaragtay xilligii madaxweyne xasan sheekh ayaa la marsiiyey labada kun shan iyo tobankii laakiin qaylo badan iyo maaragtay meelo waxaa jiray wariyaasha ay ka cabanayeen oo markaa la yiri maaragtay markii hore la yiri mar walba ooad diyaar noqotaana dib loo eegi doonaa marka dawladdan cusub markii ay timid waxyaabihii u horreeyaan diiradda saarnay kulamadii aan madaxda la yeelanay ahayn in sharciga wax kabedel lagu sameeyo processkii maaragtay muddo dheer uu qaatay waa soo maray golihii wasiirada marsiiyey kadib maaragtay baarlamaanku yimid baarlamaanka runtii si wanaagsan iyo noola shaqeynoo khaalid macuuni la yihahda ayaa guddiga warfaafinta iyo telecommunicationka madax u ah isagaa maaragtay nala fariistay wariyaasha soomaaliyeed iyo ururada saxaafaddu aad bay maaragtay qayb ugu lahaayeen talooyinkooda la dhegaystay kulamo badanaa la isku soo noqnoqday hadda waxaan aaminsan nahay maaragtay ilaa lix iyo toban qodob oo markii aan ka cabanaynay in saddex iyo toban kamida la xaliyey oo maaragtay intoodii badnaa la xaliyey kuwa kalean maaragtay weliba rajaynayn baarlamaanku inay maaragtay nala gartaan laakiin hawshaas howl meel fiican markay waaye haddii sida hadda uu yahay lagu marsiiyo runtii waxaan isleeyahay wuxuu aasaas u noqon karaa maaragtay saxaafadda soomaaliya qofka maaragtay dadka dulmanaha dadka dhibaya ee saxaafadda ku xadgudbayana wuu qabanaya isagana wuu protect garaynaya saxufigii wuu ilaalinaya waana mid maaragtay xeer waxaan isleeyahi karaa marka wax weyn ka ka bedelan kii hore ayuu ayuu noqon karaa marka arrintaasi maaragtay meeshaasay maraysaa baarlamaanku hadda horyaalla waxaan ka rajaynayna ka codsanaynaa baarlamaanka soomaaliya inay xeerkaasi iyagoo aan wax ka bedel maaragtay ku samaynin oo aad aan aan qodobadii sida tii hore dhacday aan waxay dhan aan haddana dib usoo bilaabin inay maaragtay hadda maadaama guddi uu ka shaqaynayay inay arrintaasi fiiriyaan oo maaragtay taladooda ay ku daraan islamarkaana ay marsiyaan waa mahadsan tahay macalimo kaasi waxa uu ahaa xogeyaha guud ee ururka saxafiyiinta qaranka soomaaliya maxamed ibraahim nuur macalimo oo marti igu ahaa barnaamijka martida mikrofoonka ee toddobaadkan dhegaystayaal tan iyo inta aan barnaamijkan midna mid ah aan dib dambe hawada ugu kulmi doonno waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay nuur xasan nuur warbixintaasi ama barnaamijkaasi martida mikrofonka nala socodsiinayey haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkai caweyska washington cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa inoo haya
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii cawayska washington barnaamijka cawayska washington ee caawana qodobada aad ku maqli doontaan een idinku hayo waxaa ka mid ah silsiladii araweela iyo weliba waxa ay raggii kaga soo jawaabeen xujadii hortaallay ee ay haweenka hordhigeen idinkaa hulaaqshoo dabka soo hilkinayee inaan idinla hurinaa way iskala han weynahay ama heeso soo dira ama taaj halaabiyo daydaya hal aan jirin boqornimo halowdiyo hormudnimo u sacabtuma malaa way idinaan helin sidoo kale waxaan idii hayaa islamarkaana aynu ku wada cawayn doonaa kolka nacaabku kaa soo dhex galo nadal jacaylkii dheh nabaduna cirkaas ka tagteen noqota reer waalan naacna isku raacda
waaql abuurka iyo heestaaga iyo weliba fanaanka nimcaan hilaac oo isaguna caawa barnaamijkeennagula cawayn doona barnaamijkuna waa barnaamijkii cawayska washington aan ku bilownay dhegaystayaala toddobaadyadii aynu soo dhaafnay waxay inoo socotay silsila suugaaneedii arraweelo oo xambaarsanayd ee suugaan dhex maraysa ragga iyo dumarka islamarkaana ay isku weydaarsanayeen dood suugaaneed haweenku ay hoggaamintii arraweelo taageero ugu muujinayeen halka ragguna ay dood dhankooda ka qabeen waxaanay dhegaystayaal haddii aan dib idii xusuusiyo toddobaadkii hore inoo maraysay iyadoo haweenkii ragga ay soo weydiiyeen su'aalo hor leh islamarkaana ay hordhigeen xujo culus oo ahayd haddii ay su'aalahaasi ka soo jawaabi waayaan in silsiladu ay xidhmayso islamarkaana ay dhisi doonaan xukuumad ku qotanta hindisihii arraweelo iyadoo farriintaasina ay xambaarsanayd maanse ay magaalada muqdisho ka soo dirtay shugri jaamac diiriye haye ina rageedow su'aalaan hibanayaan hadeer kaa rabaayo u holoo warcelinkeena haddii kale halaydaan kaa xidhan hogeedan ninka hibo dharbaaxee hibaaq loogu teginee cashahodana gowracay sanadkeebu hanadiyo horyaalina gobeediyo geesi weli horjooga ah hiiliyo difaac mudan heedhayna rageedow haybadaad ku siiseen weli waan hintiqayaa hal kaleeta baa jira laabtayda huriyee u holloowr celinkeen haddii kale haalaydaan kaa xidhan hogeedani dhegaystayaal waxa aynu sugaynayba waxay ahayd in raggu ay soo jawaabaan oo xujadaasi ay furaan ama ay ka baaqsadaan oo halkaasi ay silsiladu ku xidhanto markaana xukuumaddii haweenka ee hindisaha arraweelo ku dhisnayd la yegleelo haddaba xaaja sidaasi ma aanay noqon oo raggii waxa ay soo bixiyeen jawaab ay xujadaasi ku furayaan islamarkaana ay su'aalihii kaga jawaabayaan waxaana silsiladda mar kale dib ugu soo laabtay islamarkaana tix arrintaasi uu kaga falcelinayo magaalada muqdisho ka soo diray cabdilaahi jaamac dheeliya waxaanu ku bilaabay hoobaanta midhihiiyo howraarta maansada hugunkiiyo silsiladiiyo sagaltiiyo hal culisiyo shirwaxa u horreeye hal abuurka guudow cidu nabad ma haysaa habeen wacan dhammaantiin hal abuurka maansada haddaan sheeko hore iyo maahmaahyo lagu helin mahadhiya halhaysiyo halmuceed ma yeesho wa iska hadal af laga yidhi hilifow sagaarkii awood uusan hayn iyo qabku uu horkacaye ceelkii habar dugaa qoday markuu hamaax ka hiinsaday hadhuub inaan la darahayn hor allee ku xilo furay maroodigii haldheeraad awood loo hibeeyiyo jeertiisoo kamuu hirin waan waanta naga hoo hooska iska seexoo darka horey usoo dhaaf soo waa hediisee goolaaftankii hore jilabkii ma halakin marodow maxaad helin oo aad maanta haysaa sowheelka kama odhan isagaan hal laba celin faanta soo ma hoos marin sowhiil sagaaradu ilaa maanta haadaa saalada ma hoorshaan hal meel kuma ururshaan siday aanadii hore aarsi hore u gaadhaan aarsi hore u gaadhaan waana hadaf mankii dhacay hadda garo ujeeddada hodan iyo ugaasiyo kiiskii caasho lama helin howraar cudoon iyo hal yar baa lagaa yidhi halqi gebi ahaantii haween iyo rag oo idil caasho hororadii cunay hal meelay ka joogaan nina haraq ma seexsado hilna looma hilna looma yeelina xogta saan ku soo helay ciqaabtooda way heli howraartu waxay tidhi habar hooska joogtaa legdin iyo haliil iyo tabco hoosu gelintiyo halabsigu la fududa waa howlo waaweyn hay-adaha garsoorkiiyo qareennaha horkacayee ha la sugo natiijada hafarkuna ma fiicnee dareemada ishuriyiyo halfeeftii xanuunkan la habeen dhaxnaayo cadli caasho loo helo waaba noo halhaysguud haddaad hilinka diintiiyo hannaankiiyo shareecada fahantaan habkeedii hanti weeyo ubadkuiyo aad u hagar baxdaanoo habtaan oo u heestaan hoodiiyo halyeeyii hormuud lagu tanaadiyo midho lagu hamuun baxo soo lama heleenoo heedhe laguma dhaatin waxse idin hodaayo haasawa beeniyo xaquuq lagu haraadiyo hal aan jirin idiin dhigay kuwa qaba habeenoo ka hagaasay araggii hortaajire ayaa yidhi hadhow kii aan kula furin haatan yuusan kuu rarin hadda garo ujeeddada hiddaheenna dhaxalka astaan lama huraaniyo waa haayad saro oo qof kastaoo ka hoos mara lagu hiifo weligii hogii lagu yaqaanay ayaa ka tegay hannaankii hooyadiiyo gashaantida marwada iyo habartii boodlaydi iyo haldhaa dumar hogayaa wadaagiri bal su-aashan hooyo yaa halleeyay dhaqankii hablaheenna soomaal midab aan la helin baa hodankeennu siiye hiirtiiyo salaadii afrikaan ku hayb noqo habeenkiina reer yurub ayaa haybta laayacay hubka aada u culus iyo nukliyeerka halistaa miskiin aan hal celin karin heedh laguma tuuree libaaxyada hoggoodana haddaad haras rasaas iyo boqolqaadka halowga ah hareertaada saarnayn heeliya ciyaar iyo heesla lama doontee intaad intaad harada intaan intaan harada moolka ah horey aad u sii gelin ul baa lagu horumariyaa oo lagu hilaadshaa halxidhaalo weeye hasha geela cunaysa misnahi waa shareentaa had bay libin haleeshaa colka hiirta waa beri harweynkaaga kaa dhaca adigoo hub iyo maal heelkaaga buuxaan dirirkaga hal qaadayn bal waxaad hambaysee hibatee xurmaysiya halxidhaalaha sheeg idinkaa hulaaqshoo dabka soo hilkinayee inaan idinla hurinaa way iskala han weynahay ama heese soo dira ama taaj halaabiyo daydaya hal aan jirin boqornimo halawdiyo hormuudnimo u sacabtuma malaa waydinaan helin boqornimo hallowdiyo hormoodnimo u sacabtumah malaa waydaan helin ayuu cabdilaahi jaamac dheeliyeesna tixdiisii ku soo afmeeray waa inoo toddobaadka dambe iyo dhegaystayaal halkan waxaal ku dambeeyo dabcanna waxaa naga xusuusinaya in ciddii rabta inay silsiladan ka qayb qaadataana ay nagala soo xidhiidhi karaan ciwaanka ah v o a somaly dot com mar kale ayaan dhammaantiinba idin leenahay meel kastoo aad joogtaanba cawaysin wacan oo wanaagsan haatanna waa qaybtii hal abuurka iyo heesaaga waxaana dhegaystayaal ku soo dhowaataan qaybtii saddexaad islamarkaana ugu dambaysay ee waraysigu barnaamijka cawayska washington siiyey fanaanka nimcaan cabdiraxmaan xasan oo ku magac dheer nimcaan hillaac waxaana uu qaybta nimcaan hillaac kaga hadli doonaa qaar ka mid a heesaha dhowaan soo baxay iyo weliba kuwa hore iyadoo waraysigana ay fanaanka la yeelatay waryahayaga sagal mustafa xasan nuur wahagaag su-aashii ugu badnayd ee dadkaad la kulantay ay ku weydiiyeen maxay noqonaysaa
horta isagale su-aalo badan ba dadkii weydiiyaan su-aasha ugu badan ee dadkii weydiiyan waa goormaad fanka ka baxaysa haye ma aqaan ma meel laga tusay ma garanay inaan fanka ka socdayo inaan laakiinse bulshada inta badan markaan kulanno markaan is wadareysanay wada sheekeysana ee xaalku toosay hal mar la soo boodan goormaad fanka ka baxaysa
saa tiraada kumaban soo biirinba weli xaggeeda iga saaraysa haa dee markaa waxa weeyaan taasaa igu maanaa badan farba dhuuqayba weli waa muudsadayba far fariibo kama qodna Mm, markaa su-aashaasaa igu badan maasha allah waa hagaag Een, haddii lagu odhan lahaa waqti xaadirkan fanka bedelo waa lagu bedelo Mm.
waxaa shaqo adduunka korkeeda taala maxaad ku bedelin lahayd
horta soomaalideenu Mm, haddii ay maanta aan su-aashaad weydiiso horta waxa u fasirin lahayn wadaad noqoy ku odhanay anama la socota Maadaama- ya laakiinse waa een, shaqa haddii lagu bedelayo Ah.
isaga leh taasoo waa la case oo inaan u fikiro
xagga ganacsiga ma isku fiicantihiin ganacsiga may isku wanaagsanin haye ya laakiinse haddii ha lagu bedelayo odhan lahaa kaas igu bedelan lahaa kaasaa kaasaa ugu dhow
waa hagaag Een, hees baa jirta la yidhaahdo ma dhamo adduunyadu weligeed waxaa dhiman isagale heestaas waxaa heesyaan ku sameynay xamar Een, heestaasi waxay xasuusisaa nin aanu saaxiib noo cabdinaasir xaashi la idhaha oo qisada heestaas ka lahaa waa nin aanu aad isugu dhownahay waa suugaan dhaadhi abwaan ma aha lexan ma sameeyo erey ma sameeyo muusig ma tumo haddana uu naga wanaagsan yahay fanka haye marka heestaasi qisadu halkaa cabdinaasir bay kusoo curatay Een, daawud xanfar baan la xamiyey muusigna waa liyaas idriis maasha allah codkana adaa gow kaga siiyo waa halkii karaan jaamaca waa hagaag heestaasi ayaanu markana idinku soo dhaweynaynaa dhegeysta haboon
Adigu
wakhtigiyo dharaaraha nasiibka dhextaaluwa calabkuna madheeliyo madheeliyo waxaad dheg ku leedee u leedee diinta weeyi kuu qoran kuu qoran wakhtigiyo dharaaraha nasiibka dhextaaluwa calabkuna madheeliyo madheeliyo waxaad dheg ku leedee u leedee diinta weeyi kuu qoran kuu qoran nafyahaygu dhex nool aniga dayalkuguma mugani ka dhowrsana ka dhowrsays maan odhanini waxbaa jira dalan qarsoon hoy hoydhay ho aan qaban karin
wahagaag nimcaan een, dee jabuuti baan kugu helayo anigoo in badan aan islahaa talow yaa marunkaasoo horsaara Een, runtii fanaaniintan aadka isugu fiicanehna aad ku jirtay een weliba anigu aadka u jecelahay oo iminka moobilkayga haddii la baadho kala badhow badh nimcaanba laga soo helaya Een, waa ilaahay mahadi hadduu ilaahay nabadqab mar kale uu isku keentusay intii aanad fanka soo gelin ma jiray fanaan aad aada u jeclayd oo aada soran jirtay darajadiisa ama heerku fanka ka gaadhay aada ka gaadhay Een, isagale horta waa xooyaan way jiraan wuu jiray fanaanan aada u jeclaa ilaa hataan jeclaa heesiisa waa aan aada u qaado waxweyne la hadaaye maxamed xasan xuseen la foole waqtiyada qaarna laygu naanaysi jiray baa la foole markaan boorama joognay waqtiga aan fankaan eryanayay la foole aad baan u jeclaa ilaa hadda ma jirtaa heesaad si gaara u jecesha
kulli heesiisan wada jeclahay taan gaarana waxaan kulan gooyaa Ya. aad baan u salaamaya meel kasta jooga saaxiibkayga maasha allah anaguna aada baanu kuu salaameynaa heesta aada gabagabada inoogu soo xulayso dhageystayaasha v o w ee caweyska washington ku xidhan dhammaantoodba iyo fariinta aada fanaaniinta da-yarta ah ee fanka adiga kaaga dambeysay aada halkani waana aada uga marinaysaa maxay tahay Een, isagale horta aan ku horeeyo fariinta aan farayo fanaaniinta sidaan wada ognahay een, baryahan dambe ama sanadahan dambe waxaad moodaa fankii soomaalidu inuu sii liidanayo xagga suugaanta hadday tahay ereyada muusig fiican baanu helaynaa laakiinse ereyadii waxaad moodaa erey suuqu inuu nagu sii badanayo markastoo erey suuqu yimaadana dhaqankiiba ayaa hoos u dhacaya taasi waxba nagaga sii daran oo aadna loogu canaanta inaanu si u dhaqan xunnahay fanaaniinteeda dambe aada iyo aada markaanu dadka waaweyn la kulanno anu dhaqanka wanaajiya wanaga idhaa haye Een, malaha waxaa jira dunidu waa tan wada casri noqotay hadday xagga lebiska noqoto hadday dhis aduu si un buu qaab daran yahay fankeenii haye
haba qaab darnaadee waxa weeyaan ereyadiiba haddana qaab daran markaad fanaaniinta qaarkood eegto waxaan odhan lahaa nimay ahooni dhaqankeena aynu wanaajino kolley een, saan hore u sheegana fanaan saboola soomaali baa laga helay bal dhaqankeenu yuuna sabool noqon ayaan ka leeyahay fanaaniinteena dhaqankana inoo hagaajiya ha inoo hagaajiya Een, halkaasi anoo sii tixraacaya een, hadalkaagaasi waxaa jira fanaaniin markay imika soo heesaan haddaanay hablo intay soo qaawiyaan aanay maxaan idhaa muuqaalo kasoo duubin een, heestoodu ma soconayso kuwa sidaasay aaminsan iyaga maxaad fariin u marnaysaa Een, horta sagalay fanaaniintu ninba waxa weeyaan darajuu ku joogaa fanka waxa weeyaan qaarkood codkooda ku joogaan qaarkood waxa weeyaan way hees yaqaanaan isagoo xataan cod lahayn bayay way xaraga heesaan oon laga dareemin kuwa caynkaa samaynaya waxay isleeyihiin bal fiyuu ka hela jawiga noocana ama dee kusoo caanbaxo hadal hayo oo hadal hayn bay ka rabaan Een, marka iyagana waxaan odhan lahaaniyo hubka dhiga Ah.
heesta ugu dambeysa ad inoo soo xulayso tay noqonaysaa kulka nacabku kaasoo dhex galo nadal jacaylkii leh nabaduna cirkaas ka tagteen noqota reer waalan naacna isku raacdiyo ka filo nabarka soo gaadha
kolka nacabku kaa soo dhex galo nadal jacaylkii leh nabaduna cirkaas ka tagtay noqota reer waalan naana isku raacdiyo ka fido nabarku soo gaadha naana isku raacdiyo ka fido nabarku soo gaadha kursiguna shuush soo dhexgalo naaqus wuxuu saare nabdigiyo dareemahanal haga nudaha beerkaaga nafsadnana intuu kaa dilo naafishkoogu diiran kursiguna shuush soo dhexgalo naaqus wuxuu saare nabdigiyo dareemahanal haga nudaha beerkaaga nafsadana intuu kaa dilo naafishkugu diiran maantana nafqaybsigaanu nagidaa ku raacsha maantana nafqaybsigaanu nagidaa ku raacsha waxaa nolosha loo wada orda gurinagiyo taageen nasiimana ma yeeshaba ishqa niyad samaan hayne naxlili iku daayeyda nooli kula tegeen maantana nafqaybsigaano nagidaa ku raacsha maantana nafqaybsigaano nagidaa ku raacsha waxaa nolosha loo wada orda gurinagiyo taageen nasiimana ma yeeshaba ishqaniyo samaan hayne naxlili iku daaye idahida nooli korantee
dhegeystayaasha soomaalida ee meel kastoo ay joogaan maxaad leedahay waxaan leeyahay taageerayaashayda meel kastaad joogtaan nabad ku waara nabadba waa macaane macaan kolley dunidana maanta meel kastoo aynu ku dhimanahay haddanu soomaali nahay markaynu beledkeenu kasoo noqonayna inagunba isku daran marka waxaan leeyahay taageerayaashayda meel kastaad joogtaan nabad ku waara salaan diiran baan hawadiina soo marinaya aada iyo aad baanu kaaga mahad celinaa wakhtigaaga qaaliga ee aada noo soo hortay nimcaan cabdiraxmaan xasan nimcaan hilaac ayuu kaasina ahaa haddaanu nabahda v o a waxaanu ku leenahay tank you ka qaybgalka barnaamijka waanu kaaga mahad celinaynaa wasalaamu calaykum
kolka nuxuur la firshiyo kolkan naar afuuf haysan aanaqayo jacaylkaba kulbada naaska wada nuuge aniguna ninnimadae dada noocsan kuga siiye aniguna ninnimadae dada noocsan kuga siiye adnashaa kii jirtee naaxin garan weyde kiyo neefsanayad xoobiga naxashka sii saartay ugu nooc bartiyo akaas nuucsan kari waaye korsiyaada nashaa kii jirtee naaxin garan weyde kiyo neefsanayad xoobiga naxashka sii saartay uba nooc bartiyo akaas nuucsan kari waaye maantana nafqaybsigaano nagidaa ku raacsha maantana nafqaybsigaano nagidaa ku raacsha waxaa nolosha loo wada hortaa annagiyo taage
nasiimana ma yeeshaba ishqaniyo samaan haybe naxlii ku taaye italita nool kulantee
guudahaana dhegaystayaal waxaan intaasi kusoo gebagabayn doonaa barnaamijkeennii caweyska washington ee toddobaadkan tan iyo taynu barnaamijkan oo kale a isugu iman doonno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
maantana nafqaybsigaano nagidaa ku raaxsha way maantana nafqaybsigaano nagidaa ku raaxsha waxaan nolosha loo wada ordaa gurinagiyo taageer nasiimana mayashabaamoy ishqaniya samahan hayne Thank you.
mar kale dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba xafiid wacan oo wanaagsan haddaynu intaasi kaga soo gudubno barnaamijkaasi caweyska washington islamarkaana aan dib idii xusuusiyo qaar ka mid ah wararkii caalamka ugu waaweynaa magaalada garoowe waxaa ku sugan inta badan hogaamiyeyaasha siyaasadda soomaaliya gaar ahaan madaxda maamul goboleedyada iyo weliba kuwa dowladda federaalk ee soomaaliya waxaana goordhoweyd halkaasi gaadhay magaalada garoowe oo madaxda ku biiray madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ra-iisul wasaaraha aan idhaahdo soomaaliya casan cali khayre iyo weliba xubno kale oo ka socda dowladda federaalka ayaa iyaguna hore u sii joogay ilaa iyo shalay tole islamarkaana halkaasi gaadhay magaalada waxaa ka furmaya shir ay madaxdu leeyihiin oo ay kaga hadlayaan khilaafaadka muddada usoo dhexeeyey oo hadda uu ku biiray mid kale oo ka dhashay sharci doorasho oo golaha wasiirada dowladda federaalku ay ansixiyeen khamiistii lasoo dhaafay waxaana sidaasi noogu soo waramaya wariyaha iyaga garoowe halkaasi noogu sugan haddaynu eegno dhinaca kalena wararka kale caalamkana hay-adaha caalamiga ah ee laanqeyrta cas iyo weliba bisha cas ayaa sheegay in cudurka ebola uu ku faafay dalkaasi jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo haatan xaaladiisu ay sii xumaanaysay islamarkaana ay u dhinteen in ka badan kun qof waxaana ururka bisha casa uu sabtidan maanta sheegay in toddobaadkii hore saddex iyo labaatan qof hal maalin oo xanuunkani soo ritay kaasi oo rikoord cusub dhigay tan iyo markii uu xanuunku dilaacay sanadkii laba kun iyo sideed iyo toban geysta kalena wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi ee jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo ayaa iyaguna dhinacooga jimcihii sheegay in tirada dhimashadu ay korodhay islamarkaana ay gaadhay kun iyo sideed qof xasaradaha wiiqa ee dalkaasi ka socda ayaa saameeyey dadaalada lagula tacaalayo caabuqa ebola oo ah kii labaad ee ugu dhimashada badnaa tan iyo markii uu ku faafay amaba uu faafitaan sameeyey taariikhda xilli tirada dadku ay kordhayaan mar kasta oo daaweynta iyo weliba ka hortagga caabuqaasi ay ku timaado caqabad isla haddaynu sii eegno wararka kale caalamkana kuuriyada koonfureed ayaa sabtidan maanta sheegtay in kuuriyada waqooyi ay ridde amaba gantay islamarkaana ay tijaabo ku samaysay dhowr garneyl oo ah kuwa riddada dhexe taasoo u muuqata in kuuriyada waqooyi ay ku muujinayso jebinta wadaxaajoodka hubka nukliyeerka waxaana kuuriyada waqooyi garneeladan ay ka ganeen amaba ka rideen magaalada bariga dalkaasi ku taalla ee wonson abaara sagaalkii subaxnimo ee wakhtiga maxalliga ah ee dalkaasi waxaana sidaasi war ay soo saareen ku sheegay madaxda sarsare ee kuuriyada koonfureed hore ayaa mas-uuliyiinta kuuriyada koonfureed ay garneyladan ugu tilmaameen gantaallo walow aanay jirin faahfaahin kale oo ku saabsan hubkaasi oo markiiba soo baxday hase yeeshee tijaabada kantaalladaasi riddada dhexe ayaa noqonaynin kuwa caqabad ku noqda ama ku xadgudbaa cunaqabataynta kuuriyada waqooyi ka saarnayd dhinaca gantaalaha guud ahaana idaacaddayadii fiidnimo dhegaystayaal intaasaan kusoo gebagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo
hididada jirkiyo iskiyo wadnaha way xambaarsato hubin qaali iyo qalbigay xado hubin qaali iyo qalbigay xado qalbigay xado xageeda jira